bismillahi raxmaan raxiim adaya galabta maray goorihii toban saac galabnimo ayaa wadada eraboolka albaabkiisa ah ayaa gaari weyn oo ay wateen burundi ayaa gabar wadada goynaysay oo la ii sheegay inay ka shaqayso dukaamada yaryarka ah oo muxuu ahaa dhanka ay ku taallo buba airwayso wadada dukaamada yaryarka ka horeeya ayay baabuurta hortooda maraayeen gabadhuna waddaday gooynaysay gaariga ayaa si tartiiba ku socday in yar ayuu taabtay kadib waxaa la ii sheegay gabadha inay gaariga hortiisa ku dhacday nasiib wanaag lugta gaariga ma gaarin waxaa gaaray gabadha dhaawac yar oo gacanta bidix ah iyo madaxa oo ay ku dhufsatay meesha bulshabiyadiga ah kadib waxaa loo qaaday markaan tagna markaasaa la qaaday anigu marka rubisa toban daqiiq kadib waan tegay kadib waxaa loo qaaday isbitaalka daarushifa markaan meesha tagnay oo qolooyinkii iyo dad buuqbuuqayo ay joogaan soomaalida meesha joogta ayaa hor istaagtay iyaguna way istaageen runtii konfoy wada socday ahaayeen oo waxaa gaariga daba socday saddex gaari oo kuwa ciidamadu ay saaran yihiin ah si tartiib ay u istaageen shacabka way la hadleen annaga markaa nimidna waxaan la kulannay commandarkii hogaaminaya ciidamada taliyihii ciidamada taliyaha ciidamada hogaaminayay wuxuuna noo sheegay sida wax u dhaceen waxaa markiiba soo gaaray taliyaha booliska iyo ilaalada eraboorka afkiisa hore taagnayd iyo muxuu ahaa taliyaha nabadsugidda ee degmada intaba wuxuu na siiya information anigu markiiba waxaan xiriir la sameeyey gobolka banaadir waxaan wargeliyey gudoomiye ku-xigeenka amniga wuxuuna igu yiri maarata muxuu ahaa dhacdada baara fiiriya kadibna markii aan baaray waxaan isla markiiba iyagoo taagan aadna gabadhii daktarka loo qaaday oo daarushifa la geeyey waxaan soo ogaanay in dhaawaceedu dhaawaca fudud yahay waa gartay ciidamadii aad u tagteen aad sheegtay inay istaageen markii ay gabadha gaariga ku dhufteen kadib maxaad ku wada hadasheen oo ciidamada aad isla garateen ciidamada waxaan isla garanay dhibka dhacay markii aan daarashada ka soo laabanay iyaguna waxay nagu dhigeen howlgal baan u soconnay waan ka xunnahay maarata arrintaa ina dhacdo markiiba waxaan anigu xiriir la sameeyey mar kale haddana gudoomiyaha gobolka taabit markaan xiriirka la sameeyena wuxuu igu yiri haddii arrintu istaabilta wax walba degan yihiin waxaan ninka hogaaminayaa dukumentigiisii iyo waxaan ka sawiranay i d-ga uu watay oo teesarigiisa cadaynta ah gaariga loofsigiisana ciidamadu sawiray ka qaateen annaguna ka degma ahaan sawiraa ka qaadanay isaguna wuxuuna siiyey taleefonkiisa iyo qaybta uu ka tirsan yahay si hadhow aan ula xiriirno mar labaad waxaan xiriir la sameeyey gudoomiyaha waana aan u sheegay sida wax u dhaceen wuxuuna igu yiri waad fasixi kartaa haddii aad ka heshay muxuu ahaa meel alla meesha lagala xiriira iyaguna runtii si fiican ayay noola dhaqnaan
waa gartay waxaad markii kadib tagteen isbitaalka ay ku jirto gabadhii dhaawac uu soo gaaray ka waran xaaladeedu waa sidee
gabadha runtii dhaawacii uu soo gaaray xaaladeedu aaday u fiicnayd waxaan haddana mar kale ku laabtay goordhaweedo hadda muxuu aha salaada maqrib kadib ah waxaana lai sheegay in isbitaalkii laga saaray oo ay fiican tahay gudoomiye dhinaca kale haddii aan eegno waxaa soo baxaya warar sheegaya in sarkaal ciidamada dowladda ka tirsan lagu dilay xaafado ka tirsan degmada wararkaas maxaad nagala wadaagi kartaa
wararkaas runtii iyaduna taqriiban muxuu ahaa xiliyadii hadda markii muxuu aha wuxuu soo gaaray salaadii maqrib ay ahayd waxaa soo wacay taliyaha nabadsugidda degmada wuxuuna ii sheegay nin sarkaal ah oo jir cakaaro muxuu ahaa wadada looga baxaa fadhiyey meesha maaragtay fadhiyey ku qayilahayay marka dambena waxay u sheegeen nin sarkaal gaashaanla dhexe uu yahay koox bisooladeena ay meesha ku xabadeeyeen sarkaalkiina meesha uu ka dhintay ku dhintay qof kale u dhowaana dhaawac uu soo gaaray
waa gartay maxay tillaabaha ay qaadeen ciidamadii ammaanka ee degmadu markii waxyeeladaasi loo geystay ama la dilay sarkaalkii ciidamada dowladda intaba adigu taliyaha booliska iyo nabadsugiddo iyaguna islamarkiiba goobta tegey waxay ii sheegeen inay dhankay u carareen ay ka daba aadeen runtiina weli ay ku daba taagan yihiin oo meesha ay ka baxeen iyo systamkiiba ay ku mashquulsan yihiin ilaa haddana waxaan sugayaa information dambe oo soo noqda ma jirto ilaa hadda waxay soo qabteen ilaa hadda muxuu ahaa oo aan joogno wax wara oo weli qabashaa lagama soo gudbin kase kow sargaalkan la dilay inuu gaashaanla dhexe ahaa maxaad nagala wadaagi kartaa aqoonsigiisa kale ee dheeraadka ah runtii muxuu ahaa messajka hadda uu igu soo diray taliyaha qaybtuu ka tirsanaa mase daro taleefonka aan kala hadlayo ayuu message ku jiraa waxaan kuu samayn karaa hadhow inaan kuu soo taxgarayo taxaan aan kugu soo diro informationkiisa qaybtuu ka tirsanaa wixii o dhan oo iisoo diray waayahay guddoomiye ugu dambayntii waxaad ka warantaa magaalada amnigeedu maalmihii u dambeeyey qulqulatooyin ayaa ka dhacayay dhinaciina maxaad tallaabahood qaadeen si aad ammaanka u sugtaan runtii annaga ka degma ahaan waxaan bilownay roobada habeenkii ah isbeshali suuqa weyn goobaha dadku ku ganacsadaan xaafadaha oo intooda gudoomiye waaxidyada iyo inagoo iskaashanayna taliyaha booliska taliyaha nabad sugidda waxaan ku samaynaa habeenka roondo oo maaragtay muxuu ahaa xiliyada hore oo dadku ay soo jeedaan oo suuqyada lagu jiro maadaama dadka cadowga qolooyinka wax beegsadan ay u badan yihiin makhirkii inta heshaha udhexayso dad